أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa in tudic haddaad adeecdid akhara man fi l ardi dhulka dadka ku sugan badankiisa yudiluuka waxay kaa dhuminayaan can sabiilillaahi jidka allay kaa dhuminayaan sababtoo dadkooda badan wax xaqiiqo iyo cilmi ku dhisan ma daba socdaane in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala maahan wa in hum maa hum mana ahaanin ilaa ilaa yakhrusuuna waa kuwii malo iyo qiyaas wax ku dhisaya waa tafsiirkii suuratu al-ancaam ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol iyo lix iyo toban ayaan joognaa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala markiina lakaga soo sheekeeyey ilaahay inuu burhaan iyo xujaj cad oo waadixa uu nabigeeni siiyey oo cad oo qofna uu shakinaynin gaaladiina ay diidan yihiin waxoodina ay tahay awalan qadar alloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoray inuu dadkiisa alla qaarna hanuuniyo allahna hanuuniye qaarna oo baadiyo allaan ka magangalna tan kalena ay tahay cinaad iyo madax adeyg iyagoo ay doorteen iyo hidaayo aysan rabinin ayaa waxaa la leeyahay waxaan aan hanuunka rabin oo shayaadiinta yaysa kaa celin mabda-a xaqa ood ku socoto walow maajority iyo in badanba ha ahaadeena adigu xaqa raac saa darteed maajority in wax lagu dhiso iyo badi ama aqlabiye waxa la yidhaahdo oo zamankan maaragtay dadkii xataa muslimiinta ahaa ay maanta ay ku doodayaan oon xaq iyo sharci aan la fiirin arrin diini ah maaha waa arrin diinta iyo islaamnimada kasoo horjeeda sababtoo ah ilaahay isagaa musharica isagaa waxjideeya dadku maxaa dooratan haddii la yidhaahdo wax kastoo akhlaaq xun iyo wax ayaga halaaga khamray dooranayaan isdil iyo maaragtay isgumaysi iyo isdhacay dooranayaan kulli kastoo qashinoo wax laga yaqsaday dooranayaan marka wax naar geliyo adduunyadana halaaga aakharana naar ku aruuriya dooranayaan dadka marka haddii hawadooda loo raaco le aqlabiya wax xukunto ee waa shaydaan wax xukumo sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay dadka badankiisu ma garata wamaa akharu nnaasi walow xarasa bimu'miniin dadka badankooda ma rumaynayaan inta xataa rumaydana inta istiqaamo leh waa in farakotirisaba haddii marka la yidhahdo marka majority aqlabiyo fiiri ummadda caalamka oo markaas sidaa qofka uu xaq ka dhigto maaragtay dadkaaga dhinac ka raac ay dhoqoto arrintu meeshaas marka diini mata alle diinta xaqaa ku socalle wa in tudic walle haddii aada adeecida akhara min fil ardi dadka dhulka ku sugan badankooda oo baadiyeysan ilaa inta badankooda waa baadiyeysan yihiin oo tiraada aqlabi iyo dad meesha loo badan yahan raacay waa waxa imaca la yidhaahdo oo nabigu waa uu diiday oo waxuu dhahay imacaha noqon dameero dhaan raacda ee markaa haddii ay tiraa dadku hadday wanaagsanaana waa la wanaagsananaya hadday xumaadana waa la xumaanaya walaakiin waxaa lahay naftaada waa casiimo gaaro in axsana annaasu axsanta dadku hadday wanaag sameeyaanna wanaagga la sameeya waa in asaa-u axsanta hadday xumi ay ku dhaqaaqaanna adiga wanaagga xigso marka marka waxaa leeyahy warkaas iyo dad badanaan raacaya iska dhaafe xaqa ku toosnaa wain tudic walle haddaad adeecid akthara man fi lardi dadka dhulka jooga badankooda yud- oo aqlabiyada yudiluuka waxay kaa dhubina can sabiililah jidka alloo xaqa ilaa waa ahwaa waa dadka badankooda waxay ku socdaan sababtoo in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna malo oo caqiidadii iyo cilmigii diintaa aakharadoodii iyo wax ilaahay ka aaminsan malo ayay ku dhisayaan malana meeshaas wax kama tarto wa in hum maahum maahan ilaa yakhrusuuna kuwa qiyaasay ilaahay waxay kulaba dhaqmayaan caqiidadiisa fikrad iyagu ay qiyaaseen maxay gaarsiisay in dhaha malaa-igtu banaatullah iyo ax ajaartaana ilaahay maaragtay aan ugu dugaalayno soo maha qiyaaskii aakharo iyo qeybkii maxay gaars inay tirahda aakhara ma jirto xayawaanaan iska noqonayno ma garata oo xumi iyo samo markaas la diido marka kharsiga waxaa la yihahdaa waa waxaan statisticta yihahda waxa la qiyaaso marka waxyaalaha maxsuusaadka beertu maalan intay kasoo go-eyso iyo haddii guri la dhisaayo qarashka ku bixi kara iyo waxaasoo kale makhruusaadka oo shayga maxsuuska ah oo maadiga waa fiican tahay oo qiyaastaasaa lagu socdaa laakiin waxyaala macquulaad iyo caqaa-id iyo akhlaaq iyo qaybiyaad haddaad tiraada qiyaasan ku socona waa dhume sababto waxaa weeye ilaahay inuu ku hogaamiyo oo rasul intuu kuu soo diro ilaahay wuxuu kaa rabo iyo wuxuu astaahilo iyo tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa laguu sheego xalaal iyo xaaraan laguu kala sheego janno iyo naar laguu kala sheego mid walbaa waxa lagu gelayo iyo waxa lagu gaarayo dariiqa lagu kala tuso sidaa ayaa marka aakhare lagu aado alla lagu caabudaa ma ahana malo qof walbaa waxuu iska malaynaya midaa marka dambe tixri leeh waa ilaah waaye midaa mas kale waa ilaah waaye waxuu ii qabanaya midaa marka cawraadka bini aadamka caabudaya sidii shiicada qaar ka mid oo kale ee gabdhaha cawradooda ay caabudaan heerkaasoo marka uu gaarsiinaya marka sida hindi oo kale maski meel ka baxaba ajaa a la leeyahay marka wathaniyiintooda waa la caabudaya marka caqli heerkaas uu gaarsiinaya xaggii akhlaaqda wax kastoo xumi oo laga xishoobo ee wasakha ee maaragtay qoom uu ku kaco in hadhow la xalaalaysto ribadii iyo shaqajaanimadii kale iyo zinadii iyo wixii kasii darnaa in la xalaalaysto ay keena marka xaggay marka marka ay diin meeshaas ka kama imaan mayso ee diintu waa sharciga alle wa inhum maahum ma ahaan ilaa yakhrusuuna kuwa malaynayo man caqiidadii iyo aakharo iyo sifaadkii ilaahay iyo xuquuqdii ilaahay malo ku dhisan malana meesha wax anfacdo inna rabbaka rabbigaagu huwa aclamu asaga ogaasho badan man yadilu qofka ka dhumaya can sabiilihi jidkiisa jidka ilaah qofka ka dhumaya ilaaha ogaasho badanoo waxaa weeye wuu ku ciqaabayaa wey dhumitaanka wa huwa aclamu asaga ogaasho badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna hanuunkiisa u fudunaynaa oo maaragtay ka hawaabinaya wa kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray ayaa loo fududaynaya ilaahay khayrka noo fududeey ee haddaba fakuluu cuna mimaa dukira smullaahi magacaala wixii lagu sheegay calayhi korkiisa in kuntum haddii aatiin biaayaatihi aayaadkiisa mu'miniina kuwii rumaysan wamaa lakum maxaa idinkugu idinku dhacay oo idiin lahaadayoo anlaa ta'kuluu inaanaan cunin mimaa dukira smullaahi magacaale wixii aan lagu xusi ilaahay wixii magaciisa wixii lagu xusa maxaad cuni la adeeyay calayhi korkiisa walxaal qad fasala lakum ilaahay idinkala bixiyey maa xarama caleyku wuxuu idinka xarimay oo xalaashii xaaraamtii adcimadii waa la kala saaray ilaa ma dururtum ilayhi waxaad u dhibaatootaan maahane oo muxaramaad ka mid ahoo sida meytadii iyo waxyaalihii la xarimay haddii gaajo ay kuu geyso naftu ay kaa dhacayso ama tabartu ayba kaa dhammaanayso meel aada gaari kana waa cuni kartaa wa ina kathiiran in badanna la yudiluuna way dhuminayaan maara dadkii dhuma la yudiluuna kayrahum ay qiraacadan saas waay qiraaadii amar qayrkeed la yadiluuna bianfusihim iyagaa naftooda u dhumay biahwaaihim hawadooda dadka ku dhimanayaan ama biahwaahim ay biitibaaci ahwaaihim hawa raacooda naftooda ay raacaan ayay ku dhuminayeen dadkana ku dhuminaya iyaguna ku dhumayaan bikayri cilmin iyagoon cilmi ku sugnayn oo jahli ee waxyaalihii kharsiga ahaa iyo malo iyo maamooryo maanta memory waxyaalahaas ku socdo ina rabbaka rabbigaaga huwa aclamu asaga og bilmuctadiina kuwa xadgudbay halkaana ilaahay wax nooga hadlaya subxaanahu wa tacaala in xoolaha iyo xayawaanaadka la cunayo waa xayawaan sida noo kaleeta hono laakiin ilaahay bini aadamka waa uu karaameeyey oo xoolahaas inay cunaanoo hilibkooda cunaan ay caanaha ka maalaanoo u safira laakiin maadaama xoolahaas ay xurmo ay leeyihiin oo sida nabaad aysan ahayn waa in magaca alle lagu xalaalaysto isimka ilaahay marka la goolacayo waa in lagu xalaalaysto cuntooyinkan kale iyo himaarta iyo xabuubta iyo iyada markaad abuuraysid bismillah waa u kaalmaysan karta laakiin waajib ma aha markaad cunayso unbaad bismillaahi leedahay haddaa abuuraysana bismillah aada kaalmaysato waa sunnowa laakiin xayawaanka waxyaala la gowracayo oo hilibkiisa la cunayo naftiisa la tebinayo si aa adiga ugu raaxaysato ugu noolaatay ugaartii ahaataya xoolihii la dhaqanayo nicmooloydii ahaataya ma garat waxyaalihii ugaarsigii ahaataya waxaasoo dhan ilaah noo sakhiray haddii la cunayo marka oo la dilanayo marka waa in bisika in loo qabto haddii ugaartii la dilayo haddaad gacanta ku dhigtood gowracanaysan hadda waaba gowrace haddii kalena gamuun ku ridaysana markaa gamuun ka ridaysaa bismillaahi dheh ama xabadda ku ridaysa hadha waa cuni karta waliba isagoo meyd haddaa u timaado ama haddaad eeyahaaga ku durayso markaad eyga dirayso mucallamkaa la tababaraad bismillaahi dhehayso wuxuu kuu qabta markaas waa cunay markuu mucallam oo yahay oo markii laga joojiyana uu joogsamaayo markii la dirana uu dirmaayo xoolihiina waxaa la rabaa gacanta ku jiray wixii gacanta ku jira waa in la gowraco oo maaragtay dhuunta iyo labada dhuun iyo maaragtay labadaas xowlmarid in la gooyo bismillaahina waa in la yiraahdo oo bisika aan loo qabto sababto waa xayawaan nafley ah saa darteed bisaka waa in loo qabto marka wixii muslimiin ay gowracdo bisaka u qabato iyo ahlu kitaabka waxay gowracaan aan cuni karnaa xoolahaas culumada marka waxay isku khilaafeen bismillaahi marka la gowracayo qofka horta muslimka ama ahlu kitaabkaa la cuni karaa wixiisa laakiin bismillaahi inuu yidhaahdo ma waajiba saddex madhabooda ku jirta imaam shaafici l qofka muslimka hadduu wuxuuba gowraco dee magaca leba ku gowracan yihiinu marka waa la cuni karaa laakiin waa sunno oo aada u fadiilaa in magacale la xuso wuxuuna u daliishadaa xadiid waxaa dhacday inay asxaabta nabigu imaadeen waxay dad iska hadda diinta ku cusub ayaa wax soo gowrgowracaya mana naqaan bismillah inay yidhaahdeen iyo in kale markaasuu yidhi adinka hadda bisa kuu qabta dhib ma laha culammada qaarna waxay yidhahdeen waa bisinka in lagu xus waa waajib xataa hadduu hilmaamo xaaraanay noqonayo culimo kale qowl dhexdhexaad ay la yimaadeeno imaam maalik isagu waa daraf kaloo tagan waxuu le waxaan bisinka lagu gowricin lamaba cunayo imaamu shaaficina wuxuu leeyahay iyo culimo ka horreysaoo taabiciinta ahaa waa la cuni karaa qofka muslimka wuxuu gowraco sida ahlu kitaabkaba waxa la gowraco iyagana shardi waxay ayagu sheegeen annaga ma naqaano ahlu kitaabka qowl dhexdhexaadah jiro hadduu halmaamo waa la cuni kara laakiin hadduu kas uga tago lama cuni karo calaa kulli xaal isku soo duuduuba sida raajixa waxawey waa in magaca allo lagu xuso ma garan oo aayaddan amarkeeda ma garata wuxuu dhaha nabi sl maa anhara dama wadukira smullaahi fakuluu wixii lagu gowraco wax dhiigga daadiyo magaca allana bismillaahi la yidhaahdo cuna marka dee xayawaankan waa muxtaram bisanka alla lagu xalaashadaa looma dhowaa karo iyadoo bisanka a lagu gowraci sidoo kale haweenka utagooda iyo ka dhaqankooda ayagana iyagoon kelimada alle lagu xalaalaysan nikaax lagu xalaalaysan looma tegi karo waxaa laha dabaa-ixda iyo abdaacda macnaa waxa weeye cawraadka asalkoodu waa xaaraam kelimada ilaahay waxaan laguma xalaalaysan karo xoolihiina in la gowraco bismillaahi la yidhaahdo ama ugaar marka lagu diraayo bismillaahi la yidhaahdo furuushtiina nikaax waxaan ahayn laguma xalaalaysan karo markaas sababtoo labadooba xurmay leeyihiin marka waa in bisinka alle maaragtay loo qabto tan kalena waa in haddii caqdigii nikaaxa oo weligii laga doono gabadhii raalli taho meher loo yeelo shuruudihii nikaax markaa meesha ay yimaadaan fakuluu cuna mimaa dukira smullahi cuntada caadigaa marka la cunana waa in bisinka maaragtay la qabsado wiilkii yaraayo rabiibkiisa ahaa nabigu calayhi salatu slam waa kii barow dhahay oo gacantiisu xeero dhawaaf jir kul maa yaliik ma garat haahe maaragtay wuxuu dhahay sami illaah wa kul maa laa yaliik ilaahay magacaaw waxaa cuntada dhinacaagana maanta ma arkaysa ka cun oo kamaa qaala sal allahu calayh wasalam marka waa sunna wey xadiidkuna waa kii ahaa muslim oo wariyey ina allaha magarta la yardaa cani ilcabdi an ya'kula alakla ow yashriba asharba fayaxmadaha caleyh ilaahay qofku wuxuu uga raali noqdaa inuu wax cuno oo wax hal cunto oo wajba oo cuno ama cabitaan oo cabo markaa ilaahay uu ku mahadiyo ayuu uga raali noqonaya fakuluu cuna mimaa dukira smullaahi calayhi magaca alle wixii lagu xusay in kuntum haddaad tihiin marka taabisinka ahmeysu ku tusinaysaa biaayaatihi aayaadkiisa mu'minoo kuwii rumaysa wamaa lakum maxaa idiin sugnaado anlaa ta'kuluu ood cuni la-dihin mimaa dukira smullaahi caleyhi wax magac allo lagu xuso oo gaalada waagii hore waxaweye meytada way iska cuni jireen ayagoo dhahaya meytada ilaaha gowraco midida habaha lagu gowrac laakiin waxaan dadkaa gowracay waa laga yaaba marka dad cusub oo soo islaamay inay wax ash-ashay uga jiraan marka dabaaixda markaasaa lagu boorinayaa marka wamaa lakum maxaa idiin sugnaado anlaa ta'kulood cuni la-dihiin ama gaalada lala khidaabayo mimaa dukira smullaahi ilaahay wixii magaciisa lagu xesho walxaal laakiin muuminiintu waa egtahay khidaabka walxaal qad fasala lakum ilaahay idiin kala bixiyey maa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay qiraa'o kalena qad fusila lakum la kala bixiyey maa xurima caleykum wix laydinka xarimay ilaa ma durirtum ileyhi wixii aada daruuro idinku qasabto maahan oo waxyaalaha qofka jaa'ica oo ku qasban waxaa la xarimana hadda gadaalay ka imaan doontaa qul laa ajidu fii maa uuxi ilayhi muxaraman calaa daacimin yadcamu ilaa an yakuuna meytatan oo dama masfuuxa suuratulmaa-idana waa lagu sheegay xurimad calaykum lmeytatu aayaddaasa marka insha allah aan ku faahfaahi doonaa insha allah wa ina kathiiran in badan oo dadkii kamida la yudiluuna way baadiyeynayaan mafcuulkii waa xaja ay naas dadkay baadiyeynayaan biahwaa'ihim hawooyinkoodii ku baadinaya bikayri cilmin cilmi la-aan iyagoo maarata cilmi xaqa sharciga aan aqoonin iyo waxyaalo mala-waala ku dhisayaana waxay leeyihiin muslimiinyaho waa idinla yaabnay wixii ilaahay uu gowraco mididahab uu ku gowracana maanta ma arkaysaa cuni maysaana waa ka hashashaysaa waxaad adinku gowracdeenoo midi mirile aada ku gowracdeenna waa cunaysaan saasuu leeyi laakiin hadda meytada yaayir ilaaha gowraca meytada dhiiggiibaa ku inkinaaqay oo ku xabismay wey jaraahiimay marka leedahay qofkii wou ku jiranayaa marka faa-iida marka ma laha nacam wadaruu ka taga daahira alithmi dembiga midkiisa muuqda iyo baadinihi kan qarsoonba ka taga ina aladiina kuwii yagsibuuna alithma dembiga kasbanayay sayjizowna waa laga abaalmarin doonaa maa kaanuu waxay ahaayeen yaqtarifuuna waxay shaqaystaan ilaahay halkan wuxuu leey dunuubtaiyo macaasida la galo waa laba nooc wey dad public waayo waxooda bannaankay la yimaada hadday dhac tahay hadday boob tahay hadday khiyaano tahay hadday khamracab tahay marfash iyo qaad hadday tahay zine iyo fawaaxish iyo geyrash iyo qoshin hadday tahay bannaankay la yimaada dadna hoose hoose waayo balaayada hoose ay ka qabsadaano meelahaasay isla dhuuntaan soo maa marka carabtu waagar waxay u aqoon jireen waxyaalaha wasakhdaahu zinada iyo fawaaxishta qofku public inuu noqdaa oo maanta ma arkaysa bannaanka ula yimaadaa daran maahane wixii qofkii saaxiibkiisa u gala sida hadda gaaladanba maaragtay saaxiib iyo jinijaan u yaqaanin aysan isku ceebinaynin saas camal iyaga waxay u yaqaaniin wax ceeba inaysan maanta ma arkaysa aysan ahayn ilaahay wuxuu leeyahy marka mayo ma garatay waana xadiidku waa kii ahaa maaragta laa axad ma jiro aqyaru min allah ilaahay ka qiiro badan min ajli dalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha maa badan sidaa darteed ayuu fawaaxishta u xarimay wixii la muujiy iyo wixii la qarsoonba ilaahay ma ogolo qofka muuminka waxaa la rabaa siran wa calaaniyat inuu nadiif yahay iska dhaaf xumo inuu qarqarsaday bal qalbigiisa wax yar oo saxara oo ikhlaas iyo wanaag aan ahay inuu qalbigiisa uu ka nadiifiya la rabaa fa kayfa inuu acmaashiisa oo maanta ma arkayso oo wasakheeyo ilaahi hana hanuuni qaaraa marka khasiso waxay dhahaan sudi iyo waxay dhahaan zinadaa loo jeeda laakiin zinada keliya maahana waa caan ma garata inkastoo dunuubta la qarsado oo lala dhuunto ayada ay ugu badan tahay laakiin haddana waxa weeye waa maanta ma arkayso waa iska caan waay maarata nacam marka ifmigana sida uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qofka waxa qalbigiisa uu diidan yahay alifm sida xadiidku ahaa alifma xaaka fii nafsi sadrig waa wixii qalbiga kaa xoqo oodan maaragtay qalbiga uusan xamili karin qalbiga oo nadiifka waayo wa karihta an yadlica annaasu caleyh dadku inay kugu arkaan ma rabtid haddaad marba shaygaa la dhuumanaysid oo in lagu ogaaday xamxam aada meelaha laleedahay mugdi isku soo xirxiraysid ogow marka waxaas waa idmi ama qowl xun ha ahaado ama ficil xun ha ahaado nacam wadaruu isaga tagaa daahira alithmi danuubta midda baa daahirka oo dadku ay caddaan ula yimaadaan qofka afka xun oo dadka hortiis dadka ku caaya qofka xanto hoos dhexdhexleeye ma garan qofka zinada banaanka la yimaado qofka qarsada qofka khamrada meelaha daroogista kuo midka maanta qarsada midka qaadka marfashka ku jira midka gurigiisa ku cuno kulli waa isku mid waa daahir alithmi baadino in laga tago in aladiina kuwii yagsibuuna alithma dembiga kasbada ama mid qarsoon ha ahaato ama maa daahir eh ilaahay uma deynaya sayuzoona waa loo jaazaynaya oo abaalkoodaa la tusaya iyo cadaabka uu mudan yahay bimaa kaanuu bisabi maa kaanuu waxay ahaayeen yaqtarifuuna dembigay gurubsanayeen oo shaqaysanayeen ayaa laga almara yacni dembigan aada samaynayso oo adiga aada moodayso inaan cidina ka warqabin waa qoryo lagu gubi doono adiga dab aada shidanaysa waay ayi macsiya dab baa ka dabkaasaa kuu aruuraya dabkaasaa la qofka lagu gubaa walciyaadu billah ilaahay hadduusan cafin allahna cafi allahuma qfir lana warxamna watub calayna inaka anta abraxim walaa taakuluuha cunanina mimaa lam yudkar ismullaahi caleyh wax aan magacaalo lagu xusin wa inahu kaa cunitaankiisuna la fisqun waa fisqi wey waxaan magacaalo lagu xusin oo qashina cunitaankiisu waa fisqi wey wa ina shayaadiina shayaadiintuna la yuuxuuna waxay u waxyoonayaan ilaa awliyaa'ihim owliyadooda ayay baadil u sheegayaan oy ilaa waxyigu waxaa weeye waa iclaam khafi marka waxyigan waa waxyi luqawi ah waxyiga sharciga waa midka ilaahay ka yimaadee kan waa luqawi oo wixii hoos lagaaga dhiibo ayaa maxaa la yidhaahdaa oo si hoosa lagu ogeyso iclaam khafiga waxyi la yidhaahda laakiin waxyiga sharciga waa waxyiga saxda waa wax sharci kana waa waxyi luqawi aho macnaa wax hoos lagugu sheego walidaalika waxaa dhici jira nin la dhihi jiray mukhtaar ibnu abi cubeyd oo alkadaab ahaa ee soo baxay waqtigii cabdullahi ibnu zubayr iyo uu joogay saxaabadii awaakhirteed wax ka noolaaya aabihiis nin weyn oo maaratay oo wuxuu ahaa mujaahid weyn oo ahaa ibnu cumarna walaashiisou qabay marka markii dambe intou wax sheeg sheegto yidhi markii la dilay alxusein ibnu cali bin abi daalib u yidhi waa usoo aaraya marka waxoogaa uu amawiyiintii uu wax ka laalaayey ayuu intuu kibro wuxuu yidhi maaragtay waxbaa la ii waxyoodaa oo maanta ma arkaysa wax sheegnimo iyo balaayo markii dambe uu sheegto dhulkaas ciraaq uu fasaad ku bixiyey ibnu cabaas iyo ibnu cumara loo sheego waxaa la yidhi war nimankii saasay leeyihiin suu yidhi sadaqu runbau sheegay saa dadkii waaba ka shakeen maxaa dhacay ilahay wuxuu yihi waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluu shayaadiintu kuwa awliyadooda balaayay usoo gembiyaan oo dhahan maraa waxaa dhacday ninkaas dagaalaa dhacay dadoo soo qawaashay ma garat markaas dadkii marka inuu dilo oo damco aanunaa cudur gaarta wuxuu yihi nimanyaho adinka maaragtan ma aanan soo qafaalina fardii cadcadaa oo malaa'igtana soo qawaashay ha waa runtiisa dha sii daaya khuraafaadka waa horeey saxaabadii joogta markuu saas dhahayo ninkii markaasuu sii daayay hadhow maaragtay gabayuu soo tiriyey ma garatay intou dhahay fardaan arkow dhahay yacni uri caynaya maa lam taraahu waxaanan maaragtay aan is aragsiiyey been laakiin ballanaan ku qaado dhahay kadaabbaa tahay inaan kula dagaalamo shiciro usoo tiriyey markii dambe marka beeno uga dhuntou rabay wuxuu yihi malaa'igtii idinla jirto idin difaaceys fardihii aa idin soo qabto beder maarata waa waxa ay sheegtaan hadda kuwa kadaabiinta oo kale ay leeyiin bederaan ka qayb gala iyo faras iyo maaratay xagga maarata marka hadhow u yihi fardahan soo qabta isakaana daas waa sii daayeen ninkii hadhow yii waa ku ogaadou dhahay kadaab oo behnaala ah oo maaragtay waxna fardana ma soo qaban idinkaana soo qabto laakiin beentaad adiga marka dambe waxa weeye hilfaha loo laabay ibnu zubayr muscab ibnu zubayr ninka la yidhaahdo cabdullahi walaalkiis oo ciraaq ayaa hilfaha u laabay oo maanta ma arkeysaa ka takhalusay nin kadaabah u ahaa marka marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa ta'kuluuha cunanina mima lam yudkar ismullah marka ayadan waxay adkeynaysaa inay maaragtay muhiim ay tahay ama waajibba ay tahay ama mustaxab weynba ay tahay in magacaa la gowraca lagu xuso sababto waxaa leeyahay ha cunina waxaa ilaahay lagu xusin marka horena amaraa la siiyey oo cuna wixii magaca ilaahay lagu xuso haddana waxaan lagu xusin waa la iska nahiyey marka nacam walaa taakuluuha cunina mimaa lam yudkar ismullaahi magaca le waxaan lagu xusin calayhi korkiis wa inahu kaas aan magaca lagu xusinna la fisquun fisqi waay waxaa maanta aan magaca le aan lagu xusin waa fisqi waay cunitaankiisu macnaha wain ashayaadiina shayaadiintiina la yuuxuuna waxay u waxyooneen ilaa owliyaahim owliyadooda liyujaadiluukum idinla doodaana waxay leeyihiin wixii ilaahay gowracana ma ka tegaysaan waxaad gowracdana ma cunaysaan hadda wain adactumuuhu kuwaas hadaad adeecdaan marka ood meytadii iyo baktigii afka la gasha oo wixii la gowracana aada diidaanoo kuwaa fikradooda ilaa nin walba waa anagii soo marnay shalay ma garat maaragtay inay qolo walba inay zukruf alqowli quruuran isu sheegayaan marka nin walba hadalkiis waa quruxsanayaa marka abukaato waxaad u malaynaa balaayo aho dee nin mujrimoo gacan ku dhiigla oo difaacayaa markaasu haluuna salbaata kasoo saaraya oo mugdi maanta dhan been iyo waxyaalo qaraa-in iyo xujaj been iyo qawaaniintan luub hooliskooda iyo maaragtay walba loogu talagalay mujrimka in lagu ximaayeey ayuu marka uu ka faa-iideysanaa soo ma marka nin walbaa marka balaayo balaayo iska dhigaya markaas ummadii falsafo been iyo khuraafaad iyo ku dhuminaya marka haddaad falsafadooda iyo aada waxooda ku dhuntaan mushrikiin baa hatiin ay fikradooda inka dhaadhiciyaan marka hadde gaala haddii la daba nashileeyo ma garatay muslimna waa noqona gaalna wuxuu ii waxyooda waa yeelaya iyo zukrufaadkiisa muslim waa noqona waa kaafiya kala dheeri ilaahay muxuu leeya meeshaan qur-aanka waa in loo fiirsado wain adactumuuhum haddii aada adeecdaan inakum adinka lamushrikuuna ayaatiin kuwo ilaahay cibaadadiis u sharigeen awaman kaana meytan awaman ruux kaana ahaaday meytan mid dhinsay oo fa axyaynaahu aan noolaynay markuu dhinsanay naftu ka dhacsanay waa la soo noolay wajacalnaa lahu waxaan u yeelnay nuuran nuur oo yamshi oo soconaya bihi maanta ma arkaysaa nuurkaasa fi nnaasi dadka dhexdiisa kaman ma la mid yahay ma garatay yaa kaman ma la mid yahay kaasoo mathaluhu xaalkiisaba uu yahay mid kaas kale ma garatay annahu kaa-inun fi dulumaati mid maanta ma arkaysaa dulumaadka iyo mugdiga ku dhex jiro laysa bikhaarijin minhaa aan ka baxaynin kadaalika sidaasoo kalean zuyina aan u qurxinaa lilkaafiriina gaalada bimaa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahay subxaana wa tacaala hidaayada alle qofkay asiibto waa qof wuxuu la mid yahay asagoo dhintay oo baktiya soo noolaada weliba nolol keliya maahana nuur iyo iftiin iyo arag oo ku meel maro ayaa la siiyey qofkaasi ma lamida qof maanta ma arkaysa eberkiisa oo dhinsan oo meyd aho weliba dulumaad ku jira ama waa nool yahay laakiin waa nolol sulaco waa mugdi buu ku jira mugdigaasna ka dhex bixin maayo iyo qof inta soo noolaaday nuur haysto meel walba ujeedo godkau ku dhici lahaa iyo wax oo dhan iyo soo u shaqaysa lahaa iyo masaalixdiisa maanta ma arkaysaa difaacanayo oo ujeeda labadaa marka isku mid ma ahan buu ilaahay leeya subxaana wa tacaala laakiin gaalada waxaa weye iyagoo qalloocan ay isla quman yihiin nin walba qumaniisa qoorta u suran marka sidaan qofka hanuunsanba diinta oo u macaansanayo iyo iimaanka u dhalaalsanayo ayaa qofka gaalkaana kufrigan iyo balaayadan iyo shartan ayaa maanta ma arkaysaa la maca aayaddu waxay ishaare bay dhahaan ka mithaal ahaan cumar ibn khadaab radi allahu canhu markuu soo islaamay iyo camar ibn abi camar ibnu hishaam abujahl ninkuu nabigu u bixiyey fircawna hadihi lumma labaduba labada dirac ee qurayshu waaweyneyn ahaayeen nabigaa duceeyey wuxuu dhahay allaahum ma ayid ilxaqa biaxadi alcumareyn labadan cumar midkaa doorta biaxabi alcumareyni ileyk ducadii marka cumar ibnulkhadaab ayay maanta ma arkaysa ay ku dhacday cumar ibn khadaab haddii wuxuu gaadhay qofka labaad ee muslimiinta ugu fadliga wadan bacda rasuuli illahi sal allahu calay wasalam ee cumar alfaaruuq loo bixiyey ee min maalintuu islaamay iyo maalintuu dhintay islaamku kor oo usii socday ee cadligiisa iyo sharaftiisa iyo ilhaamkiisa la yaqaan waxaa kaaga filan nabigu inuu yihi calayhi isalaatu wassalaam eh yabna alkhadaab wallaahi maa salakta fajan ilaa wasalaka shaydaanu fajan hayra fajik adoo dariiqaada shaydaanka shaydaanka duu ku yimaado intuu kaa leexdo jid kale ku cararaya jid kale ku carar maba ka hor imaan karaa maba mithaa maba ka hor imaan karaa marka abujahal hadda dulumaadkii ayuu ku dhintay laakiin culimmadu waxay dhahaan aayaddu waa caam walow ha soo galeno waa arwac mithaal maaragtay ugu macaan laakiin haddana waa caam oo qof kastoo ilaahay iimaanka u qurxiyey oo hanuuniyey waa qof soo noolaaday oo nuur ku taagay qof kastoo gaalnimadii ku harana waa qof meyidahoo qalbigiisa oo dhigto indhala oo mugdi ku jiro wax haddana iyo wax kale uusan kala aqoonino soo mugda ugu hamaamsanayo oo gacantu hableeya marka dambe jahanabo dug ku leeya walciyaadu billah marka ilaahay iimaanka inaan ka barno iyo hidaayad allahana hanuuniyo allahuma hadina bihudaaka walaa tajcalna min khaalif amarka cabsaan naam awaman ruux kaana ahaaday meyitan mid dhinsan ama meyitan qiraa'o kale fa axyaynaahu aan soo nooleyn nafti aan gelin intaas kuma aanaan kaaftoomina wajacalnaa lahu aan u yeelo nuuran nuur yamshi oo ku dhex socnay bi isagoo fi nnaasi kaman ma la mid yahay kaasoo mathaluhu xaalkiisuba ou yahay kaa-inu man huwa kaa-inu fi dulumaat mid mugdi ku dhex jira oo laysa bikhaarij minhaa weligiis mugdiga aan ka dhex baxayn ilaa uu naar ka gaado qofkaan iftiin inta u baxo hanuunay oo iimaankii gartay oo camalkii saalixa gartay oo wixii naar looga badbaadi lahaa ka tegay wixii jinno lagu geli lahaa samaystay ilaahay caabuday rasuulkiisa xaq u raacay muslimka u nusreeyey ayuu hadda buuro ajaro kasbaday marka kaasna jahligiisa u gagabaayay oo markii dambe hamag hamag oo jahanamo ku yiri walciyaadu billah ilaa gaalada waa saas way jahli sa ugu jiro ama magleeya maalinta jahanamo dhexeedu isku arkaya wax indhala haddii qof indhala ilaa god uu ku dhaco oon qiyaadana aan aqoonin ama baabuur dardaro unbuu sugaa soo maha hadduusan wax qiyaadaa iyo haysten iyo wax hogaamiye iyo asaga laftiisa qaab u socdo tabar uusan haysan waa saas oo kale ilaahay wuxuu leeyay wakadaalika sidaasaan jacalnaa aan u yeelnay fii kulli qaryatin qaryo kastaba akaabira kuwooda ugu waaweyn ma garati ma garati akaabirtoodan waxaan ka dhignay mujrimiihaa kuwa mujrimiinta oo oo dembiilayaalka kuwa maqaawiirta waaweyn ugu taajirsan ugu madaxda ayaan waxaan ka dhignay mujrimiinta meesha jooga liyamkuruu fiihaa inay diinta ay makriyaan oo qaryadaa makri iyo kufri iyo beenin oo dadka balaayo u horkacaan waa ismtixaan laakiin makrigooda wamaa yamkuruuna ma makrinayaan ilaa bianfusihim naftooda maahane nacam wuxuu le ibnu cabaas salladnaa ashraarahum ayaan ku sallinay facasow fiiha ma garat caasinimay sameynayaan fa idaa facaluu daalika hadday saa sameeyaan ma garat ahlaknaahum bilcadaab saas waa marka waa kuwa maanta ma arkaysaa cudamadooda ah oo mujrimiinta ayaa meesha maanta ma arkaysaa madax looga dhigay marka nacam iyagaa madax looga dhigay ayagaa marka xaqii maanta ma arkaysa hor istaagaya hadhow markay ay marka ay beeniyaan markaa makrigoodii ayaga ayuu marka kusoo noqonaya sababto a maxay qofku markuu makri sameynayo ya si qarsoodiiho u sameynaya waa nooc maanta ma arkaysa khadeecaa meesha ku jirta markaasaa iyageena marka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu makrigoodii ku dabagedinayaa khadeecadoodii ayuu maanta ma arkaysa ku dabagedinaya wakadaalika saasaan jacalnaa ka yeelnay fii kulli qaryatin waxaan ka yeelnay oon madax uga dhignay iyo akaabira mujrimiyaha mujrimiinteeda mid kuwa ugu waaweyn ayaan meesha waxaanu ka dhignay madaxda iyo maqaawirta ey wakamaa jacalnaa fii qaryati amxad akaabira min almujrimiina sidaan qaryadaada akaabir mujrimiinta abujahal iyo abulahab iyo ubey ibnu khalafkii say u yihiin iyo wa roosaawo ducaad ila lkufri wasaddi can sabiilillaah iyo inay adiga khilaafaan jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira oon ka yeelin mujrimiina nacam wakadaalika sidaasaan jacalnaa ayaan ka yeelay sida adigaba kuwo mujrimiina oo reer makaa ay dacwada kugu hor taagan yihiin ayaan qaryooyinkahoo rususha loogu soo diri jiray waxaan yeelnay oo hormood uga dhignay akaabira mujrimiiha mujrimiintooda kuwa ugu waaweyn oo ugu maqaaweersan liyamkuru likay yamkuruu fiiha inay qaryadaa makri ay ku sameeyaanoo xaqa dadka iyo dacwada ay ka jeeyeen oo rusushii la dagaalamaan wamaa yamkuruuna markaa ma makrinayaanoo ma shirqoolayaan ilaa bianfusihim naftooda unbay shirqoolayan cuquubada ayagay kusoo noqonayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan shicaarka asalkiisa wuxuu ka yimid dharka hoose andarweerka ay dhahaan meesha funaanada iyo matantaay dhar qofka jirka la xariiyo ay carabtu shicaar ay dhahaan waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam al ansaaru shicaar wannaasu dithaar dithaarna dharka korka laga qaato qamiisyaalka iyo jaakada macnaa iyagaa isoo xigo waay qofku marka dharka jirkiisa soo xiga haddii u qallafsiin haddii kale waa inuu dareemo soo maa macnaha maadaama dareen ma lahan waa dadkan marka wixii xataa ku dhowaa ma dareemayaan wax qalad iyo wax sax ma dareemayaan dad xataa haddee jirkooda la googooynaayo dareen la maa ayagoo marka saas xiskooda u maqanya wax suxsan camal ah ay jahanamo ku dhacayaan walciyaadu billah waidaa jaa-athum aayatun waxaa kaaga daro susay ugu jeesjeesayaan waidaa jaa-atum hadday u timaado aayatun aaya hadday u timaado qaaluu waxay dhahan lan nu'mina ma rumaynayno xataa nu'taa ilaa anaka nala siiyo maqaawirteena midla maa uutiya wixii la siiyo rasuulullahi rusushiisa oo hebel iyo hebel walid bilmuquura iyo kii daa'if jooga iyo abujahal iyo maqaawiirta ilaa risaalo iyo martiqaad min allahi looga keeno laakiin waxaa la yidhi risaalada ilaahay ma ahan maaragtay wax oo qof walba la siinaye allahu ilaahay baa aclamu og xaysu meel iyo cidduu yajcalu yeelayo risaalatahu risaaladiisa iyo qofkuu nabi ka dhigaayo oo u haboon halkan waxbaa iyagoo nabiga xaqirayo ayay waxay ku leeyihiin maxaa isaga nabi looga soo diray lowlaa nuzila hada qur-aanu calaa rajul min qaryatayn cadiim labada ninoo maka iyo daa'if madaxda oo ugaasyaalka maxaa labadaas mid loogu keeni waayo wiilkan yaroo agoonka maxaa loo soo diray idabdaray u yeelaana wamaca daalik way ictiraafsan yihiin nabiga calayhi wasalaatu wasalaam fadligiisa iyo sharaftiisa nasabkiisa iyo gurigiisu guri wanaagsan inuu yaho waa gurigii iyaga laga hogaamin jiray reer banu cabdilib iyo reer banu haashim ayaa hogaamin jiray asaadiqu lamiin ay u yaqaani walidaalika hiraqle markuu imtixaanay abuu sufyaan nabigaa waraq u diray abninka alhiraqle calayhi salaatu wasalaam nabigaa u diray calayhi salaatu wasalaam uu yihi aslim taslim war waa islaam aada nabadgeshid haddaa islaam weysana dadkaas dembigooda adigii korkooda yihi wuxuu dhahay wax caraba meesha ma joogan hala iikoo nabigoo wax ka weydiiyey marka calayhi salaatu wasalaam su-aalihiisa marka waxaa ka mid ahaa wa kayfa nasabuhu fiikum sidooba u ahaa nasabkiisu qaala huwa fiina duu nasab waa nin nasab fiican leh oo qoyska madaxdaa ka dhashay wuxuu dhahay hal kunta tahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal been ma ku tuhmi jirteen intuusan hadalkan waxyigaa sheegan mayay dheheen wuxuu yidhi haddaba ambiyaalka waxaa laga bixiyaa nasab sharaflaa laga keenaa midda kale ma dhacdo dhahay qof inuu dadka been kala xishooda dhexdooda ilaahay ku been abuurto ma dhici karto ninka ilaahay been abuuranaya waa nin dadka marka hore been kusoo gooyey faataa dhuglo aho shaydaan dadka soo uga qaraabanayay iyo waa la ii waxyooday iyo been been u laha markaasuu ilaahay ku been abuuran karaa marka horta been low dadka dhexdiisa oo ka noqdo oo ilaahay ku been abuura kara ninba dadka aan dhexdiisa been ka sheekay ilaahay damiir oo ku been abuurto ma lahu dha yaa nabigan waa saadiq wey midda kale nabigu waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay walad ibraahim ismaaciil u ka doortay wastafaa min bani ismaaciil bani kinaana waa laftiisa wastafaa min bani kinaanata qurayshan oo ka doortay wastafaa min qurayshin bani haashim oo ka doortay wastafaani min bani haashim marka bukhaari baa waxaa wixii muslim iyo imaam axmed baa weriye waxaa kaloo bukhaari uu wariyey baabulmanaaqib wuxuu dhahay bucihtu min khayri quruun bani aadama qarnan fa qarna dadka ugu sharaf badnaa quruuntii bani aadamka ayaa hooyooyinka iyo aabbahay soo aabbayaalkay soo mareen xataa bucihtu min alqarni aladii kuntu fiih ilaa qarnigii la isoo bixiyey qoyska ugu nasab badanaa laga soo bixiyey nabigomi sal alla alay wasalam waxaasoo dhan marka way ogyihiine waxaa weeye bilaashay nabiga u xaqiraya waidaa ra-owka in yatakhiduunaka ilaa huzaan markay ku arkaan waa kugu jeestiyeesan iyagoo dhahaya hada aladii bacaa allahu rasuula makanaa ilaahay soo diray waanu ogyihin xaqiiqadiisa waa cinaad w hidibdaro nacam waidaa jaa-atum hadday u timaado aayatun aayad qaaluu waxay dhaheen lan nu'mina laka ku rumaymayno xataa nu'taa ilaa naloo keeno midla maa uutiya rasulullah rusushii hore wixii la siiyey oo annagan wax uu noo yimaado maqaawiirteena lala soo hadlo rag garka feeranayaan aha waxaa la yihi hadda ma astaaheshaan allahu allah aclam og xaysu yajcalu risaalatahu risaaladiisa meesha uu dhigayo cid nabi maxamed kaga haboon mala wuxuu dhihi jiray alayh salaatu salaam ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray ilaahay dadka quluubtooda u fiiriyey markuu arkay waxuu arkay alla qalbiga maxamed inuu ugu khayr badan yahay markaasuu risaalada usoo liyey dadkii kaleu fiiriyey ilaahay waxuu arkay quluubta asxaabtiisa inay ugu khayr badan tahay markaasuu asxaab uga dhigo ku hareeriyey alla subxaana wa tacaala marka ilaahay dadka risaalada astaahila oo quluubta fiican iyo cunsurka fiican isagaa yaqaana nabi maxamed cid risaala kaga haboona ma jirto baabi umi sal alla alayh wasalam isagaa loo soo doortay raalli baana kunho anaka waxaan leenahay radiitu billaahi rabban wbilislaami diinan wbimuxamadin sala allahu alayh wasalam warasuula laa ilaha illa maxamed rasuullah allah nagu anfac allahu ilaahay baa aclam og xaysu meel yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa sayusiibu aladiina kuwii waxaa ku dhacaya ajramuu oo dembaabay oo kufriga iyo shirki la yimid oo hadda iswaaweynaysiinayo nabiga ilaahay iska waaweynaysiinayo iyo mu'miniinta sakaarun duli cinda allah ilaahay agtiisa ayaa asiibi doona iyagoo dulleysan oo xaqiirinaa qiyaamo lasoo bixinayo iyo wa cadaabun shadiidun iyo cadaab adag bimaa kaanuu waxay ahayn yamkuruuna kuwii jar u dega iyo hagardaamo iyo shirqool diinta u sameeya ilaa makriga waxaa weeye waa edabdarada iyo shirqoolka qarsoona la yihahda kaasaa marka ilaahay ka abaalmarin doona marka waxaan edabdaradan adinka unbaa ku dhibtoonay nabiga ilaahay u gargaaraya subxaana wa tacaala waan u gargaari muuminiintan rumaysano saxu rumaysan ilahay u gargaaraya sayusiibu waxaa asiibi doona aladiina kuwii ajramuu dunuubta maaragtay kurubsadoo dembiilayaalka kufaartaha sakaarun dulli waa yaraan waayo macnaa dulli cinda allahi ilaa agtiisa iyo wacadaabun shadiidun ha ka asiibaya bimaa kaanu ahaashadoodo yamkuruuna wixi ay maaratay makriga ay digi jireen sababteed ayaa lagu halaagayaa haddaba hidaayada ilaah baa wata alhana hanuuni ahe waa kii wadaadkii dhihi jiray ilaah baa hidaayada wata hana garansiiyo allahana hanuuni ilah hidaayada wata ee faman yurid illaahu ilaahay qofkii uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu u waasiciyaa sadrahu xabadkiisa lilislaam islaamnimada waa loo qurxinay islaamnimadaa la wanaagsan ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa iyo naxariistiisa iyo sifaadkiisa iyo aayaadkiisa u arkaya uu jecel yahay uu caabudaya uu ka baqaya nabiga calayhi salatu salaam sidqigiisa u muuqata qur-aanka wanaagiisa u muuqata muminiinta khayrkooda u muuqata aakhara inay dhab tahay oo koonkan aan baatil loo abuurin iyo adduunyadan aakhara ay ka dambeyso jaziiba u muuqda jannadii iyo naartiiba u jeedaa markaasuu jannadii sidii isagoo ujeeda ugu shaqaysanay naartiina sidii isagoo ujeeda ayuu ka cararayaa ma garan marka ilaah baa qalbigiisuu islaamka u waasicinayaho diintiibuu aqbalaya qur-aankiyaa la fiican manhajka allaa la fiican salaadaa la fiican soonka sadaqada rasuulkaa maanta ma arkaysaa ficilkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu la qurxoon yahay waxyigou la qurxoon yahay kan kalena diinta mugdiyaa ka saara ilaahay ma aaminsano shukuugaa kaga jirta dabeecaa waxaa wuurtay waxjin rasuulka ma aaminsano waxad xadaarada sunnadiisa oo ka hor imaanaysau arkaya aakhare wax khuraafaad aho beenbeen oo khiyaalaad ah oo maaragtay shahwada adduunyada iyo tumashada ka hor istaagan u arkaa soo maha muminiinta wax un foorfoorsanayoo diiflo ayuu u arkaa marka marka wixii dhammaaba ilaahay ka madoobeynay ilaahay naga madoobeeye khayr inaan khayrka noo cadeeno afur allahuma srax suduurana lislaam faman yurid illaahu ilaahay qofka u doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo oo mashiicadiisu ay ku dhacdo iyo qadarkiisa kowniga inuu hanuuno yashrax wuu sharxaya wuu waasicinayaa sadrahu lilislaam islaamkas macnaa islaamka iyo tacaalimtiisa u aqbalay ilaa islaamka ilaahay hala caabudo rasuulka hala raaco diinta ha lagu qanco aakhira ha loo camal fasho muslimiintii ha walaalooban hala istixsaraa biri aldid wax alla wixii tacaalimta islaamka iyo wuxuu sheegaya lam addiinu nasiixa qulnaa liman diinta waxa wey waa daacadnimo iyo talo wanaagsan lilaahi walirasuulihi walikitaabi walaimati lmuslimin caamati dadka o dhana dan u tahay u maslaxata ilaahay xaqiisii sheegay in la caabudo rasuulka in la raaco la rumeeyo la jeclaado macaamada in loo ixsaan sameeyo kitaabka alle in lagu camal falo soo ma jeedi saasay diintu sheega madaxda in loogu kaalmeeyo hogaanka shacabka ay hogaaminayaan khayr ka wada in loogu kaalmeeyo marka waa sida ilahi yidha faman sharax allahu sadrahu lilislaam ma lamidaa qof islaamka mugdi ka ah oo fahuwa calaa nuurin min rabbihi nuur xagga rabbigiisa haysta qof qalbigiisa mugdi oo yaho islaamka nacmo lamiday allahu akbar ilahu qalbigan islaamka u shara waman yurid cidii u doono aayadahan oo kale shala waa anagii dhehayno qofka tawaaduc waa inay ku bixiso laakiin hadduu yihaahdo oo ilah hadduu qofkuu raba hanuunayo qofka dambana baadiyay aniga maxaa iga galay meeshii la iyo qoran aadayo taas adig waa cisyaan taas ilaaha iskale asagu inuu yihahdo ama adig waxaa laga rabaa inaad khuduucido allow allow allow aad tiraahdo dadaafsidna aada waafaqan tan ilaahay baa qadarkiisa ka hadlaa ama adiga cabdi ma'muuraa tahay intaa baqdid ilaahay u qaysho u calaacal hortiisa isdhig ibnulqayim marka waxaa alidiraax beenaydi sida ilmaha yararka hooyadiisa ay hortiisa ugu galgasho oo hadday hooyadiis ka tagto wax u gargaaraa oo baahidiisa oo muujinayo saasi ka dan inay hortiisa ugu galgalata u cabataa laakiin foofooh iyo waxaas waxba ma tarayso ilaahay laiska deeqtoonaysiiyo waa idabdaro weyn waa ilaah ka magan galo waman yurid ciddii ou doono an yudilahu inuu baadeeyana yajcal wuu yeelayaa sadrahu qalb qalbigiisa dayiqan oo ka dhigaya xarajan oo cariiri ah macnay dayiqaho xarajan haddana maanta ma arkaysa si cariiri ah oon loo geli karin wax geli kara lama arko iimaan geli karo dayq oo weliba sii cariiri ah xaraj waxay dhahaan carabtu meesha dhirta kaynta ah geedka bartanka uga yaala oo dee intaasoo geed oo qodax iyo kuwa dhulka dhambacaada iyo kuwa qodxol ay kasoo karaan ee laamo qurqurxoon ama ula laga goosa karo ama qaansooyin laga goosa karo ay ku yaalaan ee hadde haddaad laantaas soo goosa tiraahdid maxaa kaa xigay intaasoo qodxood intaasoo halaqoo ku dhex jira ma garata oo si loogu yimaado aysan maaragtay maaragtay aysanaysan jirin saasoo kale waxay abujahal markii maaragtay dagaalkii uu ku jiray ay maaragtay dagaalkii uu ku jira moogta in la dila waa ogyahay markaas waxay dhaheen laa yukhalas maaragtay ilaa abilxakam looma soo khalisayo hareeraha laga maray kaanahaa xarija isagoo aada moodeysid geed geedo badan oo kayna ku dhex yaaloon la gaari karo laakiin saasay ugu dilaan maxaa dhacay labadii wiiloo yararkeeda gow ka siiyey ilaahay ku sallida subxaana wa tacaala oon qaangaarka aba ahaynba maarata ibnay cafraa a ilaahay ku sallida nacam waman yurid qofkuu doono an yudilahu inuu baadiyo yajcal sadrahu qalbigiisa wuxuu ka yaraa dayiqan mid cariira dayqan qiran ma jirtaa ma garatay xarajan oo maanta ma arkaysaa isaga dhanbo cariiri sii ah oo meel iimaan ka galo ousa lahayn kaanam waa isagoo yasacadu maaragtay isku dayayo inuu fuulo isfuulsiinayo iskorsiinayo fi samaai samada si yacni tabar oo isku xambaar isku dayayo inuu kor koro oo buur dheer iyo bir tafo dee qofku markuu kor tafayo socodkii waa ku dhib markuu sii fogaadana oksijiinka waa ku yaraanaya neeftaa kusii dhegaysa marka marka waxay dhahaan dadkan qur-aanka oo saynisa ka baarana mas-alo saynisoo hadda ay gaalada mar dame ay yidhahdeen kor markii la aadama oksijiinka waa yaraanaya qofkii waa dadka buuraalada degama aragta oksijiinka xoogaa ku yar tiiba qur-aanka oo ishaaraya laakiin qasadku waa in la muujiya laakiin qur-aanka ayadoo waxaan idhi isagoo maqsad u qasdaayo ayaa haddana dalaalaad taaniya wax la yidhaaha jiroo laga fahmaayo o oo qowluhu tacaalaa qur-aanka waxay yidhahdaan culummadu ilaahay qowlkiisa uu yidhi uma atimu sam ilaleyl maaragtay uma atimu siyaama maya aayadii xataa yatabayana alkhayd اlaswad ila wakulu washrabuu xataa yatabayana alkhayd اlabyad min alkhayd اlaswad min alfajr qofku macnaha wuu cabi karaa wuu cuni karaa xaaskiisa u galboo karaa ilaa salaadii ay ka dhacay marka waxaa laga qaadan karaya qofku maalan haduu xaaskiisa u galmoo markii fajarka ay ilbiriqsi ka dhameed oo dhammaysto isla markii intuusan qubaysan waxaa ku gelaya soo maaha fajarkii marka hadduu qubaysto soonkiisa waa u jira waxba ka dhibi maayo aayadda maxaa laga wadiya suxuur laakiin masaladan marka waxay dhahan dalaalaad taaniya qur-aanka macaanidiisa cajaa'ib leh marka haddaan masaladan sayniska haddana kala soo dhex baxeen ayadoo laga hadlayo tamthiil ninka kaafirka oon hidaayada aqbalayn soo qalbigiisu uu cariir iyo islaamka u diidan yahay nin hawada sii korayo oo sii fuulayo neeftii ay ku dhogto oksijiinka oo ku yaraaday ilaa marka dambeba oo ka dhinto saas oo kale marka macaanahaasaa ku jira yihahda waman yurid qofku doono an yudilahu ilaahay inuu baadiyo jecel sadrahu wuxuu ka dhiga dayiqan maanta ma arkaysaa cariiri xarajan oo haddana sii cariiriho meel iimaanka uu galo oysa lahayn ma garata oo cabursan oo ceegsan cariiri oo haddana weliba lasii ceejiyey oo kale kaannamaa yasacadu waaba asagoo isxambaarsiinayo iskorsiinayo fi samaa samada qof ee tabar iyo awood iska dayay inuu cirka oo tafo oo kale hadhow marka tafitaankii waa hawl oksijiinka waa kusii yarana dhib marka dambe ilaa heer oo ka caburo oo gaaro oo ceegsamo inkinaaq uu ku dhaco kadalika sidaasoo yajcalu rijsa yajcal allahu ilahi wuxuu yala arrijsa wasakda iyo kufriga cala aladiina kuwii laa yu'minuuna iimaanka aan rabin baktigaasaa laga buuxinaya sababtoo qofka hadduu wanaagga uu diido waxa weeye isaga iyo baatilkiisaa faraha la iskaga qaadaya kadalika sidaasoo yajcalu llahu ila u yeela arrijsa wasakda cala aladiina kuwii laa yuminuuna aan rumaynin ilaahna hanuunin haddaba hadday saas tahay oo arrintii la caddeeyey wahaadaa midkan oo qur-aanku kugu tilmaamay suuradduna ay tilmaamayso siraadu rabbika rabbigaagii jidkiisii waaye mustaqiiman xaal uu yahay waa jitoosan un icwijaaj iyo qalooc aan lahayn laa min naaxiyati xaq caqiido xag axkaam xag akhlaaq adduunya aakhiro dhinac walba waa diinka toosan qad fasalna al aayaati aayaadkii waan u kala bixinay liqowmin qowm yadakaruuna waan sameeyey alla ilaho qur-aanka ninkii waansamaya iyo suuraddanba wax qofkii uu ku waansamo oo maanta ma arkaysa oo ka faa-iideysto waa ku jiraana ninkii waansamo jazihiisu maxay tahay allahuma waxay leeyihiin daaru salaam guriga nabadgelyada ay cinda rabbihim ay ku leeyihin fiir waa dhoweyn cinda rabbihimaa la yiri meel fogaa la geynaa lama dhin daaru salaam waa qiimo cinda rabbihimna waa qiimo kale o ina almuttaqiina fi janaatin wa nahar fii maqcadi sidqin janno iyo webiyaal oo fadhi runa waa meel lagama guuraan wa raaxa ah ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kaanat lahum jannaatu firdowsi nuzulan halkaasaa lagu martiqaaday ilahay hana geeyo laa yabquuna canhaa xiwal inay ka wareegsadaan ma rabaan fii maqcadi sidqin waa meel run ah meel alla ilaah ku habboon in la fariisto waa ilaaha dhahay waa fadhi ku habboon ilaaha noo soo sahmiy qofkee sahamka ilaahay aamini waay hadda qof haddaan taa dirsatira hotel fiican noo soo fiil oo yihahda bahal hotel ay ka dhacayso lugshariyaan soo arg kuraastiisii qof saadiqna ma aaminay sidoo ilaah baa jannadii noo soo sahmiye wax kule fii maqcadi sidq xaggee taalaha weliba ma meel foga cinda maliikin muqtadir alla maliik oo muqtadir nabigaana caddeeyey wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa idaa sa'altum ljanna ma garat daa weydiisana fasalu lah firdows fa inahaa awsadu jannati wa aclaaha wa fawqaha ama wa sakfuhaa eesh carshu raxmaan carshiga yaa ka sareeyay ilahay carshigii raxmaan kaa harsanaysaa marka waa meeshanaad wy allahna geey subxaana wa tacaala laakiin hadda hawleeda qof waansibay u baahan tahay yaa shakuuk iyo shaki iyo mid uma baahsane waansan dhaba iyo iimaan iyo yaqiin iyo camal saalix u baahanta allahna waafaji ilaah tawfiiqda wata allahna garansi wahaadaa midkan oo qur-aanka uu sheegay usraadu rabbika rabbigaaga jidkiisii waaye mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan qad fasalna aayaati aayaadkii waa kala bixinay liqowmin qowm yadakaruuna wax maanta waansamayo intay dib u fiirsadaan xaqa ku intifaacaya allah naga dhigo haye maxay leeyihiin marka qur-aankana soo suu xiray hafiiri amwaaj isla socaad umalada-iyo dahab maanta ma arkaysaa la taxay ayaad u malayna jasahoodii markii la ammaano lahum waxaa u sugnaaday daaru salaami gurigiina badbaadada cid maanta ma arkaysa ku ikhtiyaasha wax ku qarxiya wax ku dhiba wax ku caaya wax ku cadaaba midna ma lahan wax kastaba badbaado cay iyo cara alle waa laga badbaaday ilaahay riladiisa uxillu calaykum ridwaani ou leeyahay mu'miniinta ku jirta riladaa idinku dejiyey falaa askhaduu calaykum bacdu abada mar damba idinma caroonayo ilaah riladoodana siiyo jannadooda wa huwa asagaana weliyuhum weligooda ah naasirkooda isaga ah u gargaaraya oo haddee masiiday leeyihiin maalin kasta jimco kasta waxaana qurux waa tegayaan ilaaha meelo ku marti qaadayasoo arkayaan dabaylaa buufinaysa ayagoo quruxda oo haddana kamaal gurigeey markay soo noqdaan ay leeyihiin wallaahi quruxaas oo siyaadsateen waaba soo qurux hadhowna haweenkii waa loo sii qurxinaaba adduunyada hadda labadiisa goosla soo duqooya shabaab iyagoo a musawir iska qaadayaana hadhow maalin wax ka soo dhaay laba cutusha iyagoo a sida gaalada isla socod ma laisku soo agdhaca halkan waaba lasii tadawuraaba nolol cusub qurux cusub sii soco sii soco waxaasaana laku kali la-aya adduunyadaanan ka jirsan la-ana ilaahay khayrkii hanoo furo subxaana wa tacaala wa huwa allah weliyuhum weligooda bimaa kaanuu waxay ahayeen yacmaluna ku yacmal falay marka dadkii marka baadiyeysnaa gaar ahaan jinnigii iyo insii la kala kari waayey oo cibaadada alle iska mashquuliyey bal waxaa qabsan doona qiyaamo iyo xiwaarka meesha ka dhici doona iyo sida loo halaagsami doono allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wadkur bal xus yooma dharaar yaxshuruhum oo soo kulmi doono makhluuqaadka weliba jinniga insigii oo soo shirin doono soo kulmi doono jamiican dhammaantood qaa-ilan lahum asagoo u dhahaya ayaa u qadaran yaa macshar aljinni tolkii jinnigow macsharku haddaan dha macshar alcarab macshar bani fulaan waa un tol meeshaan ka dhahlo macahe yaa macshar aljinni tolkii jinnigow qad istaktartum waad badsateen min alinsi insi koox weyn a kasoo goosateen waxay la midta qowluhu tacaala walaqad adalla minkum jibilan kahiiran afalam takunuu tacqiluun alla ilahay jinniga koox weyn goosan weyn oo idinka soo goostay ee boqolkiiba waxuu haystaa ba kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal u haystaa walciyaadu billah nacam wa qaala waxau dhaheen awliyaahum owliyadoodii oo min al insi ka mida ayaga lama hadlinba iyaga sababtoo jinnigaanay atbaac u ahaayeen iyagoaa la qiimo tiray iyagii baaba iska hadlay marka rabbanaa rabbigeenow istamtaca wou raaxaystay bacdunaa qaarkan bibacdin oo ku raaxaystay oo anagii jinni waa is isticmaalnay waa isu faataa dhugleyn oo waa maxay ee insigu wuxuu ku raaxaystay shahawaadka iyo wasakda iyo qurunka u qurxiyey ma garata marka saasaan ugu raaxaysan ayagana waa weydeynoo waa tacdiimin jirnoo maaragtay nacuudu billahi min saydi hadal waadi aan dhihi jirin nin waxaan akriyay shaacira tarjamadiisa oo shaydaan ah wasak ah ee wax kastoo qurna aan ka xishoonin laakiin nin shicir badan aan kaar qaban marka ninkaas waxau dhihi jiraa layidhi shaydaanka waa jecla liannahu callamani labana abarada xalaa saqajaanimada midda ugu xumo sakda akhlaaqda waxa laga yaqsado qurunka zinada iyo wax kasii xun oo dhan marka shaydaanka waxaan ku jeclaho dhahay waxaasaba ibarow macalin ugu dadka shayaadiinta bal fiir marka hada tasdiiqun liqowlihi tacaala waay waxuu noo qurxiyey fasaadkii khamradii tumashadii wasakdii aargoosadkii dhicii kufrigii caqiidadii xuneed ayuu noo qurxiyey marka waxaasna waa ku raaxaysanay iyo khamradii iyo balaayadaas daraagadaas iyo qurunkaas ayuu noo qurxiyey ayaguna hadde sayidyaan u noqono atbaacaan u hayno waa maarata waa isjinatuureeno madax taagtaag ayaa u kordhin laakiin raaxadii maanta la wax lagama haayo warkii waa soo gaagaabtay wa balaqnaa waxaan gaarnay ajalanaa ajasheeni waktigii aan dhimanaynay oo adduunyadu ka ekeed alladii kaasoo ajalta lanaa aan loo aan aada noo ajalay aada noo qabatay hadda wixii raaxadii isku raaxaysiga waa dhammaatay mawdaa yimid qiyaamaa yimid cadaabkiibaa inta yimid khalaas waxay raaxadii hore beenay noqotay waa laga yimid ee ilaah ur noo bixi waayo meesha ilaaho ur noo bixi kollay balaayo waa soo halagay laakiin maanta maalin cudur daar ma ahana jawaabtii maxay noqotay qaala ilaahay marka wuxuu ugu jaaba wuxuu yidhi annaaru naar baa mathwaakum hoyaadkiina ah meesha idinku habboon oo hoygiina ah waxaad qasi jirteen hadda waqti la cudur daarta maahane waa inaad naar aada u hoyaadaan khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya ilaa maa shaa allahu ilaahay wixii ou doono maa mashiicadan waa iska tabarugo macnaa haddou rabo ilaahay subxaana wa tacaala qasaku inuu ku waariyo laakiin gaalada waa ku waarinaa wey inaa rabbaka rabbigagana xakiima ku xigma u saaxiibo oo ciddou cadaabay ciddou baadiyeynayo qof walba meesha u habboon ou dejinayo xigmou ku dejinayo caliimun haddana ogaal maanta ma arkaysaa u laho qof walba wuxuu astaahilo iyo wuxuu mudan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa u yaqaan marka waxaa weeye wa ficlan adduunyada waxaa laga haya hadda waa intaan wey gaalada iyo faajiriin soo maha jinni iyo insi iska daba rooraya macaasi iyo kufri iyo saqajaanimo iyo halaag iyo qurun maaragta waxa kalaabyada loo furtay waxa qashinka loo furtay waxa balaayo o dhan alaabu tadliil ideolojiyaadka caqaa'ida wada fasaadka bal waxa yaa la fiiri tinigaa ka shaqaynaya insaankiina waa iska daba kacay badankooda gaalada hadda waaba horyaal wixii muslimiin oo shego xaasiyaalo hadda diintoodiiba iloobaan ayaguna ku daba dar waa la wadaa raaxadiyaa la wadaa markii qof walba ajashiisii dhammaato sheekadii waa soo xiranta ma garata qofkii marka cudurdaar u isku dayaa ilaa waa dhammaatay tumashadii iyo jiniga iyo insigii isku raaxaysanayay waa dhammaatay soomaan shahwadii iyo khamradii waa dhammaatay zinadii waa dhammaatay marfashkii qaad waa dhammaaday afkaarkii dhoolajiyaadkii sheeka xarintii waa dhammaatay ilaaha la hortaga subxaana wa tacaala markaas cudurdaar ma lahane naarta u kowkaba waay marka walciyaadu billah hadalka su isugu xireen bulfiira cajaa'ibtiisa ilaahan ka magagalna cadaabka wadkur xusaaleed yooma dharaar yaxshuruhum ilaahay oo soo shiri doono khalqigii gaar ahaan insi mujina jamiican ayagoon xabad iska maqlin marka kuwii baadiyeysanaaye khitaab ku socdaahe qaa'ilan lahum ilaahay asagoo odhanay u qadar yaa macashal jinni war tolkii jinnigow qad istaktartum walle waad badsateenoo kooxaad ka soo goosteen wal insi insigii si fiicanaad uga soo xoolo goosateen koox badanaad kasoo qaateenoo hadda boqol kiiba sagaashan iyo sagaal ka badan waaba kunkii aba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ah wa qaala awliyaauhum awliyadii oo minal insa kama jinniga la xiriira iyagoona loo dirsan iyagu qaaq iska yiraahda sababtoo iyaga jinnigaan xunkahay bay ka dambeeyeen oo gaalada iyagoo ilaahay ka sharfay bin aadam ka dhigay ee waxaan gaalada jinnigan daba ordeen cudur daartay maageen waxay dhaheen rabbanaa rabbigoo istamtaca wuu raaxaystay bacdunaa qaarkan bacdun qaarka oo annaga jinnigii shahwaadku noo qurxiy shahwaddii waa ka fara qabsanay dheheen ayaguna haddee sayidyaalan ka dhigan oo intaas ku jina tuura inay balaayo inay waxawoodaan iska dhigeen oy maaragtay ilaah ilaah iska dhigeen beenbeen saasaan kusoo istimtaacnay laakiin wixii waa soo yaryaraadeenoo waa soo dhammaadeenoo wabalaqnaa waxaan gaarnay ajalanaa waqtigii ajasheeni oo adduunyada aan ka tegayn oo lagu hor imaanayo alladii kaasoo ajalta lanaa ajalkii aad noo qabatay qof daqiiqad kuma darsan karo ma jiro idaa jaa ajalhum laa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimuun ma garata ee macnaha haddahee maxaa talaa waayo ilaahuna cudur daar ilaahuna celi adiga wixii qadaran oo gaalada kaa jirta soo qadar waxaa la yidhi meel cudurdaar meeshaan ma ahan maanta waa maalin jazaa qaala ilaahay marka u jawaab wuxuu yihi annaaru naara mathwaakum hoyaadkiina khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray ma garat ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doono maaha macnaha gaaladaa naarta ka baxaya maaha laakiin mashiicada alle subxaana wa tacala doo rabo wuu baabi'i karaa way wuu ku lay karaa laakiin gaal naar kama baxayo ilaah kama galo naara kama galo inaa rabbaka rabbigaagana xakiiman ku xogma u saaxiiba caliim waxna og waayo wakadaalika sidaasaa nuwalli aan u dhiibnaa oon gacanta ka saarnaa bacda adaalimiina daalimiinta bacdigood bacdan kuwa kale aan madax uga dhignaa si ay isu baabi'iyaan bimaa kaanuu waxay yagsibuuna waxay kasbanayeen mujrimka mujrim kale ayuu u daba nashleynaya u daba nashleynaya jinni ama insi kale aasuu dembi kasta u gelaya hadhow kiibaa ilaahay ku salliday isagiibaa ka takhalusa soo maana arkin thawraadka iyo maaragtay guruubada axsaabta iyo waxaa la isu waxaynayaa dadka kaleetaa la khiyaanayaa balaayo hadhow takhalusaa imaanaya marka waa layska soo horjeesanaya soo ma waa layska takhalusaya ama cadaabaa marka marka laysku hogaaminaya waxaa dhacday cabdimalik barwaan iyo nin kale oo maanta la dhihi jiray camar ibnu saciid alashqar maa la dhihi jiray oo labadaba ab waxay ku kacsanaayeen cabdullaahi ibnu zubayr markaasa laba marka cabdiweligaa kii cabdiwelig marwaana kii ka takhalusay marka dili markaasu cabdullahi zubayr aayadan soo dariisda wuxuu yihi wakadalika nuwali haalimiina bacdu waa kan yagsuun iyaga macnaa waa isla jireen oo anigay ii midoobaayeen laakiin iyagiibaa ilaaha subxaana watacaala madax isku geliyo maarata iska takhalusay waa wax jiro waaye adduunkana iyagaa iscadaaba ma garat aakharana iyaga maanta ma arkaysa icdaab wamaa min yadin ilaa yadullaahi fawqaha walaa daalimun ilaa siyublaa bidhaalimin wamaa min yadin gacad ma jirta wa dhah ma garat ilaa yadullaahi fawqaha gacanta allah ka sareysa qof walba ilaaha ka sareeya walaa daalimun ma jiro ilaa sayublaa bidaalimin daalimkana lagu imtixaamaya oo dhegta dhiigga u daraya oo ka takhalusayo balaayo maanta ma arkaysa dhadhan siinay hadhowna aakhara cadaabkaasa isku wada hogaaminayaan maa nacam wakadalika sidaasaa nuwallii aan u tawalisiinaa oon madax isaga dhignaa oon gacanta u gelinaa bacda daalimiina daalimiinta bacdan qaar kale ayagaa marka cadaab isla dhan siinaya ma garatay ahy sida aathaar kusoo aroortay man caana daaliman salladahu llahu caleyh ninkii daalim u kaalmeey ilaahay marka dambe kusoo sallimaya maca nacam bimaa kaanuu waxay yagsibuuna kuwii kasbana weli hadda jinnigiiyaa la rabaa marka xujada in lagu oogo ilaah wuxuu yihi yaa macshar aljinni jinniga tolkiisa iyo wal insi insigiiyo oo naarta ka xaadirayo waa ninkaan naartaan maanta ku dhex jire alam ya-tikum miyaysan idiin imaanin rusulun rusul oo minkum adinka idin ka mida rusushaashoo yaqusuuna idiin qisooda oo idiin sheega calaykum korkeyga aayaati aayaateyga waxyiga oo aayaadka alle kowniga iyo midda waxyiga iyo cibarka iyo aakhara idinkaga sheekay wayundiruunakum inkaga digo liqaaa yowmikum maalintan la kulankiina haadaa inaad maalintan la kulmaysaan oo ilaahay hortegaysaan oo bacthi jiro miyaan la idin sheegin maxaasaan idin galay dufku buxooyin maxay tahay meesha ku suganta war meesha maxaa ku dhigay sooma dhaha qof isagoo aada cizo u malaynaysa meel xun yaal warniga maxaa allaha saa alla kuu gala maxaa meesha ku dhigay soo ninkii hebel ahayo waxbarto maarata caqliga intaa lagu soo dhana soomaa waa maxay meeshaa taalla nacam qaaluu waxay dhaheen shahidnaa waan ku marqaati kacnay calaa anfusina nafteena oo macnaa risaaladii maanta ma arkaysa waana la soo gaarsiiyey ee anagaa beenno gardarrada lahay laakiin maxaa ku dhacay waqaratum alxayaatu dunyaa noloshii adduunyadaa qatashay oo intay xaqiiqda iyo runta usoo jeesan lahaayeen dad sakhraansanoo adduunyo iyo shahawaadkeed iyo shubahaadkeed ideolojiyaad iyo afkaaro gaalnimo iyo shahawaadaa lagu mashquulay waana midda shaydaanka u shaqaysto gaaladuna maanta u heegan yahay maanta dhan falsafo shaydaaniya iyo shahwo oo wasakha unba dadku baadiena u fiirsa adig afkaaro ilmaa yararkaaha loo dhiga balaayo iyo falsafaad iyo maaragtay ideolojiyaad jini iyo akhlaaqa wanaasho iyo kulli iyo balaayo xibaabkooda islaamka khilaafsan ayaa marka la baraya waa shuqul gaalo iyo fusaaq wey adduunyaa qatasha gunaanadoo warkii soo gunaanadoo washahiduu waxay ku marqaati kaceen calaa anfusihim naftooda ku marqaati kacay annahum ayagu kaanu dhehen kaafirina waxaan kuwii ku kufriyoo diido waxaan ma jiro inay yiraahdeen cabaar waa cudur daaran laakiin mar ka dambe de xibnahoodaa ku marqaati faran way ka daba imaanaysaa arrinta soomaa ilaa beenuraad male soomaa runtaa marka daba imaanaysa xujadiiya marka ku oogmaysa marka ilaahay wuxuu noo sheegayaa macnaha waa maxay adduunyadan waa marqaan dad daroogaysan camal afkaarahan caqiidada sharciga islaamka khilaafsan caqaa-idkan shahawaadkan iyo qashinkan ama madaxnimo jacayl ama fisqi jacayl ama waxaan dhan waa marqaan ama darooga jacayl ama muusiq iyo lahwi iyo wax qaaqaawan iyo qashin fiirso afkaaro kufri amaanta ma arkaysaa ka dhereg waxaasoo dhan marka waa marqaan marqaankaasaa marka kediyo oo aakharadii inay u camal fashaan oy maaragtay soo jeestaan waxaasayba ku marqaansanaayeenba iyaga dhanba aakharaba miyir ay kusoo jeesaan say hadda u marqaansana u sarkhraansanayeen jahanamo iyagoo dhex jooga is arkeen marka hadhowna markaa fursad lama siinayo walciyaadu billah marka adduunyadan daroogadeeda iyo maskaxday kaa daroogeyn waa in laga digtoonaado marka xaqa loo soo jeesto ilaahayna la kaalmaysa allahna huniyo yaa macshara aljinni jinniga tolkiisow iyo wal insi insigiisow meel xunaa taagantihiina maxaa idin dhiga meeshaano alam ya-tikum yoosan idiin imaanin rasul oo minkum bashar ka mid a ood af taqaanin ood af garanaysaan sidqigooda iyo hufanaantooda iyo nusxigooda aada taqaano kuwaasoo yaqusuuna calaykum inkaga sheekeeyo inkaga waramo aayaati aayaadkayga aayaadka waxyiga iyo cibarka iyo wixii lasoo maray iyo waxa aakhara dhici doono iyo sifaadka alle iyo waxdaanihiisa inkaga waramo oo wayundiruunakum inkaga digaa liqaaa yowmikum la kulankiina maalintan la kulankiina haada oo kale ilaa ad ilaahay la kulmi doontaan oo acmaasha la iska jaazeynayo oo maalintaa runta la gaarayo miyaan la idin sheegin maxaa idinku dhaco meesha idinka dhigay waa qaaluu waxay dhaheen shahidna waan ku marqaati kacnay calaa anfusina nafteena annagaa qaldanay ma garata wa qaaluu low kunaa nasmacu nacqulu maa kunaa fi asxaabi saxiir factarafuu bidanbihim fasixqa liasxaabi saciir ilaahu naga nabadgeli balaayo laakiin haddii runtii loo sheegay maxaa ku dhacay waqaratum waxaa qatashay oo kadisay oo sakhraamay soo daroogeysay alxayaatuna nolosha adduunyada bishubahaatiha wa shahawaatiha shubahaadka iyo fikradii idhoolajiyaadka iyo balaayada caqiidada xunta iyo shahwadan mid daroogo ku marqaansan mid zino ku marqaansan mid maaragtay xoolo xadid iyo balaayo ku marqaansan mid aarsa iyo dad layn ku marqaansan balaaya lagu marqaansan yahay waxaasaa lagu mashquul lagu daroogeysnaa washahiduu waxay ka marqaati keen calaa anfusihim naftoodana annahum iyagu kaanuu kaafiriina inay gaalo yihiin marka ilaahay wuxuu le daalika arrintaas oo inay saasu dhacdo isku marqaati furaan ma garate waa wax dhacdoo xaasil ah ay alamru daalik arrintu waa saas oo maxayna ku tusinaa an lam yakun rabbuka rabbigaaga inuusan ahayn muhlika alquraa qaryo iyo magaalo caasimadaha dadka jooga maaragtay alla kii halaaga ma aha bidulmin dulmi ay sameeyeen kuma halaago walxaal ahluhaa ahalkoodu kaafiluuna ay halmaansan yihiin oon loo digin oon risaalaad loo dirin oo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu isku waajibiyey inuu dadka rasul u diro waa xadiidku waa kii ahaa walaa axaba ilayhi alcudru min allah ilaahay qof ka jecel inuu dadka cudur daaro oon gar lagu helin ma jiro min ajli dalika anzala alkutuba wa arsala arusul si aan hadhow gar loo helin loogu helin ayuu rususha usoo dirku usoo dejiyey walow ana ahlaknaahum bicadaabi min qablihi laqaaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuul maxaa fanatabica aayaat aan raacna min qabli an nadilla wanaqza waa kaas maxaad aayad rasuul noogu soo diri weysa intaan balaayadaa na qabsan markay saas yidhaahdaan haa rasul waa idin timid waa noo timid annagaa qalad ka lahay ilahay waxuu rabaa gar inaanu yeelno subxaana wa tacaala nacam daalika kaagaasi an lam yakun rabbuka rabbiga waa wax xaasil dhacdo oo lagu ogaanayo an lam yakun rabbuka rabbigaaga inuusan ahayn muhlika alquraa quryooyinka iyo cawaasimta iyo dadka inuusan halaagin biduulmi dembi ay sameeyeen iyo shirki iyo dembi uusan ku halaagin walxaal ahluhaa kaafilo iyagoo kaafilna oon loo deginoo xaqa iyo baadilka aan loo kala cadin macnaa ayada macnaheeda maahan ilaahay dadka ma halaago gardarro kuma halaago macnaha halkaan maaha ee bidulmin facaluuhu waa dulmi iyaga ay sameeyeen laakiin waa bishardi walxaal ahluhaana ahalkoodana kaafiluun ay yihiinoo macna aan loo diginoo risaalaad aysan u imaanin oo rarka aysan u digin ilah iskama adaali dadkii marka walikullin dadkii oo min kaafirin aljinniya waalinsi ah ma garan iyo muxsiniintiiba darajaatun ayuu usugnaaday bimaa camil mimaa camilu waxay sameeyeen oo gaaladana waa kala dembi badan yihiin say u kala dembadiin u kala cuquubo badan yihiin mu'miniintana say maanta ma arkaysaa u kala ixsaan badan yihiin ayay maaragtay u kala darajo sareeyaan waa ku yidhaahay maaragtay dadka mu'miniintaa waxay isu jeedsanayaan yataraa-una alkawkaba aduriya alkaabir fi lufuq guryahooda hebel halkaa xadigaa cirka meeshaa gurigiisii saal waa manaasil alambiyaa oo wax gaari kara lama harto la waxaa waaye dad oo ilaahay rumeeyey wa rasuul macnaa sidiiqiin oo iimaanka heer sare ka gaaray abubakar guryahooda xaggee laska tusaayo meel fog waa ka darajaad gaaladiina waa darakaad wa iska si dabaqaad hooseeya abu aalibaa uga cadaab fududoo laba dhuxuloo inta reesa magaartada loo geriyo madaxu karkaraay wamaa yaraa ana axadan maaragtay ashaddu minhu cadaab qof inuu ka cadaab badan yahay ma u jeedo ilaahuna cadaab walikullin mid kastaba darajaatuna usugnaaday oo mimaa camilu oo kaa-inu mimaa camilu waxay camal falaayeen ka ahaaday ayay hadday dad xun yihiinna hadde waa darajaad ama darakaada la yidhaahda sii liito oo mudo mid ka cadaab badan tahay dad fiicana yihiinna waa darajaad wanaagsan halkan waxaad moodaa inay mujrimiintii keliya ay u noqonayso oo mujrimiintii waxay sameeyeen waa ku kala culus yihiinoo qof walbaba kufrigiisa iyo khadiicaadkiisu intuu lageyahay ayay dabaqadiisa naarta ay noqoneen ku kale ayagoo cadaab ku jira way sii kala cadaab badan yihiin nacam wamaa rabbuka rabbigaagana ma ahaanin bikaafilin ku halmaansan ooon ogeyn camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ma og ma halmaansano ilaahay waa ogyahay waa u xisaabiina waana ka jaazeynaya ilaahay tawfiiq hana waafajiyo wallaahu aclam wsal allah calaa maxamedin ali sal slam beri arbaca insha allah iyadana waa seven forty five sabtiga sidoo kale seven forty five axadda waa four thirty suuraddana markaas waa khatimeyna insha allah laga yaabay ramadaanka bilowgiisa hadee noo suuraddi karo inaa acraaf aan maanta ma arkaysaa bacd alcasr aan ku raaxaysano insha allah taala